أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا حظ من باسم الحبيب تزودا هو بالرسالة والهداية قد أتى شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan waa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad ku soo dhowaataan dersiga toddobaatanaad ee kitaabka kayfa caamalahum sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinayaa sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wasala allaahuma calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabih ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay duruusta iyo xalaqaadka tixanaha ah ee keyfa caamalahum sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waa darsigeennii toddobaatanaad ee duruusta ka mid ah waxaan soo haynay dadka asxaabul caahaadka ah ee boosaska ama indhoolayaasha ah nabigu sala allahu caleyhi wasalam si ula dhaqmi jiray waxaa noo soo dambeeyey qisadii ku saabsanayd cabdulaahi ibnu ummi maktuum iyo qaabkii nebigu ula dhaqmay sal allau aley wasalama iyo qur-aankii ka soo degay markii lagu canaantay kadib nebigu sal alla lay sl u karaamayn jiray xadiidka caaisha ayuu darsigeen nooga bilaabanaya can caa'ishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi unsila ama ansala cabasa watawalla ayaa soo degay fii ibni ummi maktuum buu ku soo degay alacma indhoolaha ah aataa rasuulallaahi rasuulka ilaahay buu u yimid sal alla aleyhi wasalama fa jacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyay yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow arshidnii waddada toosan igu hanuuniya oo tusigu wa cinda rasuulilaahi rasuulka ilaah agtii waxaa ahaaday sal alla aleyhi wasalama rajulun nin ninkaasoo min cudamaa'i almushrikiin mushrikiinta kuwooda waaweyn ka mid ah fa jacala rasuulullahi wuxuu gudagalay sal alla aleyhi wasalam yacridu canhu inuu ka jeesanayo wayaqbal uu qaabilayo cala alaakhara midkii kale ninkii kale ee odaga ahayee odayaasha mushrikiinta ka mid ah wayaquulu uu nabigu leeyahay ataraa bimaa aquulu ba'san ataraa ma u arkaysaa bimaa aquulu waxa aan leeyahay ba'san wax dhibaata fa yaquulu wuxuu leeyahy laa fa fii haada unsila arrinkaas ayaa lagu soo dejiyey cabasa watawallaa marka xadiidkan imaamu tirmi baa soo saaray waana xadiid markaas sugan wey wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sal allau aleyhi wasalama yuyasiru calayhim wayarfacu alxaraja canhum mid u fuudeeya korkooda wax allaala wixii culaysana kor uga qaada ayuu ahaa nebigu sal alla aleyhi wasalam can zayd bni thaabitin radia allaahu canhu ana rasuula sal alla aley wasalama amlaa calayhi waa u meeriyey aayaddan laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina waalmujaahiduuna fii sabiili illaah aayaddu sidaasay kusoo degta markii hore ma sinna kuwa fadhiya muminiinta ka mid ah iyo kuwa u dagaalamaya allah subxaanahu wa tacaala shareecadiisu inay taliso qaala wuxuuyi fa jaa'ahu waxaa nebiga u yimid ibnu ummi maktuum walxaal huwa asaga yumilluhaa calaya nabigu ugu dulmeerinaya aayaddaas fa qaala wuxuuyi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay low astatiicu haddaan awoodaha aljihaada la jaahadtu waa jihaadi lahaa wa kaana rajulan buu ahaa cabdulaahi ibnu maktuum acma ee indhool ah fa anzala allahu tabaaraka wa tacaala allah ayaa soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkii sal alla aley wasalam uu kusoo dul dejiyey walxaal fakhidhu nabiga bowdadiisa dheh calaa fakhidii bowdada ee dul saaran tahay fa thaqulad calaya ayay ugu cuslaatay xataa khiftu ilaaan ka cabsaday an tarusa fakhidii bowdada inay burburtay baaba'do huma suriya canhu nabiga waa laga fayday waxaa dhammaaday macnaha waxygii degayay fa anzala allahu casa wajal alla wuxuu soo dejiyey hayru uli darar laa yastawi alqaaciduuna min almuminiina hayru uli darar ayaa soo degtay hayr uli darar marka dadka aan dararka u saaxiibka ahayn kuwa iyagu waxa weeyaan darajadooda way leeyihiinoo hada ajarkooda way helayaan kuwaas iyagu marka waa la cafiyey wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi mukhafifan asagoo ka fududaynaya can dawiil ixtiyaajaat alkhaasa xaajooyinka khaaska dadka u saaxiibka ah laysa cala alacmaa midka indhoolkaa dushiisa maahan xarajun wax dembiya walaa cala alacraji midka lugtala'na ee jiiskana xarajun wax dembiya dushiisa ma ahan walaa cala almariidi xaraj midka xanuunsanna dushiisa dembi ma ahaanin waman yutic illaaha wa rasuulah qofkii allah iyo rasuulkiisa adeeco ka tala qaata yudkhilhu alla wuxuu gelinayaa jannaatin beero janna ah jannaadkaasoo tajri ay soconayso min taxtihaa min taxti ashjaariha wa qusuuriha dabaqiyada iyo geedaha jannada ku yaalla hoostooda ay soconayso al anhaar woobiyaal waman yatawalla qofkii jeesta yucadibhu alla wuu cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman jirka xanuujiya cadaab adag ayaa la cadaabayaa qofkii ka jeesta wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigii uu soo dejiyey iyo waajibkii la saaray labadaba oo jihaadku uu ka mid yahay asagoo awoodo musadiica fa rafaca canhum alla buu ka kor yeelay fariidata aljihaad jihaadka fariidadiisa iyo waajibkiisa fii saaxati alqitaali dagaalka goobtiisa lagu dagaalamo ilaahay waa ka kor yeelay falam yukallifhum bixamli silaaxin hub inay qaadaan allah subxaanahu wa tacaala kuma kallifin aw ilkhuruuji ilaa nafiirin fii sabiili illah ama ay baxaan bixitaanka la baxayo ilaahay kii diintiisa inay kor noqoto loo baxayo ay baxaan hawsha noocaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibkaas waa ka kor yeelay dadkii asxaabul acdaarka ahaa weeye walaakin man tadawaca qofkii asagu sunno fasha oo minhum ka mida dadka asxaabu acdaarka ah waraqaba fi lkhuruuji bixitaan jeclaysta lijihaadi loo baxo lam yakun innabiyu nabigu ma ahayn sal alla aleyh wasalama yamnacuhu mid u diida qofkaas minhu jihaadka u diida kiaasoo xisaabilocdaaro lugla ama indhala ama cudurdaar sharci ah eeyilaanu waa baxayaa oo jihaadkan u kacayaa nabigu uma diidi jirin sal alla aleyh wasalam can ashyaakhin min bani salama odayaal ka mida odayaasha reer bani salima anna camar ibni jamuux ayaa laga wariyay camar ibnu jamuux kaana inuu ahaa rajulanin ninkaasoo acraja ee jiis ah shadiid al carji jiisnimadiisu ay daran tahay aad buu jiis u ahaa wa kaana lahu banuun arbaca wiilal afarna wuu dhalay mithla al asad oo libaaxa oo kale ah yashhaduuna maca rasuulilahi sal alla alay sl rasuulka ilaahay la jirkii xaadira almashaahida mithla alusud libaaxyo oo kale ah yashhaduuna xaadira maca rasuulilahi sal alay mashaahida goobaha dagaalada ayay xaadiri jireen falamaa kaana yowma uxud maalinka uxud markuu sugnaado wakhtigiisii la gaaray araadu waxay dooneen xabsahu inay aabahood xabisaan oo dagaalka ay ka baajiyaan wa qaaluu lahu waxayna ku yidhaahdeen wiilashii odagii waxay ku yidhaahdeen camar ibnu jamuux weeyaane ina allaha casa wajalla qad cadaraka ilaahay waa kuu cudurdaaray aduu cudurdaar bad leedahay fa aataa camar ibnu jamuux waa tegay rasuul allah sal alay wasalam fa qaala wuxuu yidhi inna baniya wiilashayda yuriiduuna waxay doonayaan an yaxbisuuna inay xabisaan can haada alwejhi wejkan dhankan la aadaya dagaalka loo socdo inay ga reebaan waalkhuruuji macaka fiih iyo an adiga ku raaco oo dagaalkaa kuu raaca fa wallaahi innii la arjuu waxaan rajaynayaa an ata'a bicarjatii haadihi jiistaydaan tana inaan kula istaago filjanna ana meesha jannaan ka rabaa wiilashuna jannadaa inay iga reebaan bay rabaan jihaadkii khayrkaan soconaya fa qaala rasuulu llahi sal alla alay waslm amaa anta faqad cadaraka allaahu ilaahay baa kuu cudurdaaray falaa jihaada calayka wax jihaadoo lagaa rabo waajiba ku saaran ma laha wa qaala libaniihi wiilashiisa wuxuu ku yidhi maa calaykum dushiinna ma ahaanin allaa tamnacuuhu inaad u diidaan hawshaas idinkaidinma saara ha u diidinna macnaha lacalla allah alla wuxuu mudan yahay an yarsuqahu shahaada ilaahay shahaada inuu ku irsaaqaa dhici kartee wiilal yow ka leexda ka leexda fakharaja macahu nabiga la jirkiisa ayuu baxay camr ibnu jamuuc faqutila yowma uxud maalintii uxud baa la dilay marka shahaadada iyo khayrkii u sacyinayay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey taariikhda ibnu isxaaq waa soo saaray fi siirati fii siiratihi marka rijaaluhu rijaalu thiqaat baa la yidhaahdaa culammada qaarna sanadkeeda xasan bay ka dhigaan وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال وحيد أبو قتادة أتى عمر بن جموح أياتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت بل كورا إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل بل يقور هدان دقالما الله كلمة سنة صلى الله عليه دقالما إلى لا يدلو أمشي بالرجل هذه صحيحة في الجنة لقطة جيستا أيضا عافمات قبتها الجنة ما قول صعنايا wa kaanat rijluhu carjaa mid aada u qallaacan bay ahaydoo yacni jiisa qaala rasul lai sal lay slm nacam haa iyadoo fiyow ayaa jannada ku soconaysa fa qutiluu yowma uxudin ayaa la dilay huwa asaga wabnu akhiihi iyo wa mawlan lahum addoon ay lahaayeen famara calayhi rasuulullah baa soo maray sal alla alay wasalam faqaala wuxuu ka'anii waaba anigu anduru ilayka anaan ku fiirinayo aad moodaa tamshi adoo soconaya birijlika haadihi lugtadantana saxiixatan xaalay tahay filjannata kula soconayo imaam axmed baa soo saara sanadkiisuna waa xasan kama qaala xaafid fi lfatxi baari xaafid ku sheegay xasan sanadkiisu xasan yahay halka maxaa kaaga soo baxay marka odayaasha jiisaska ah iyo meesha fursadda u furan maanta oo ah dagaalkaas soconaya ee muslimiinta iyo gaalada u dhexeeya iyo cadowga isbahaystay ee nagu soo duulay ee mid cad iyo mid madow isugu jira fursadda meeshaa uga furan odayaasha qof jiiso haddana oday ah ayaa sidaa u dadaalaya inuu shahaado helo khayr helo oo jannadii helo maanta waxaa la doonayaa odayaasha inay uswa xasana u noqdo camar ibnu jamuux iyo dadka jiisaska ah iyo dadka maarata boosaska ah oo fursadda ay ka faa'iidaystaan maalin kasta ma taagnee oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay weydiistaan shahaado inuu siiyo cadowgana ay la dagaalamaan fursad weeye adduunya waa laba maalmood meel gaari mayso waqhtigaaga markii la gaarana waad geeriyoonaysaa inaad marka mashaahidda iyo meelaha goobaha raggu ay ku xisaabtamayaan ee cadowga ilaahay lagula dagaalamaya ka qayb gasho taasaa wax kasta kaaga fiican waa qofkii cudurdaarka labaa sidaa yeelaya maanta dad badan oo cudurdaar aan lahayn oo caamiyo culammaba isugu jira ayaa jihaadkii ka fadhiya jihaad waajibay ciddii waxaa ka fadhiisatana ilaahay waciid shadiida ayuu u goodiyey oo ah naar inay gelayaan ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima ilahay wuxuu le waad baxaysaa haddaad bixi weysaan ilaahay waa idin cadaabayaa cadaab jidhka idinka xanuujiya ayuu idin cadaabayaa marka waa khatar kamaa rafaca allahu tacaala sida allah uga koray alxaraja dembiga can ilmujtamaci fii mukhaalatatihim dheehitaankooda wa xaha calayha uu ku booriyey tadyiiban linufuusihim iyadoo naftooda yacni la wanaag gelinayo fa ina annaasa dadka in tajannabuuhum hadday ka fogaadaan fi aطacaami cuntada iyo washaraabi caaditaanka iyo almukhaalatati dheehitaanka fa inahum yusiibuunahum bixaalatin nafsiya waxay ku asiibayaan xaalad xagga nafta ah sayi'atin jidda xaalad aad u xun oo cuqdad ayaa gelaysa wey lidaalika sidaa darteed xaha allahu tacaala calaa mukhaalatatihim ilaahay wuxuu booriyey in la dheeho dadkaas oo lagu darsan wax lala cuno wax lala cabo lala fadhiisto lala sheekay aan la takoorin dadka indhoolayaasha dadka bosaska dadka jiisiyaasha dadka noocaasa qaala tacaala la wuxuu yidhi laysa cala acmaa xarajun walaa cala caraji xarajun walaa cala mariidi xaraj walaa calaa anfusikum naftiinnana wax dembiya ma ahanin an ta'kuluu min buyuutikum inaad guryihiinna ka cuntaan aw buyuuti aabaa'ikum ama guryihiinna aabbayaashin ah ka cuntaan qaala ibnu jarir wuxuu yidhi ikhtalafa ahlu ta'wiili fii haadihi alaaya aayaddan mufasiriintu waa isku khilaafeen fi lmacna aladii unzilat fiih macnaha loo soo dejiyey faqaala bacduhum waxay yidhaahdeen culimmada qaar unsilat haadihi alaayatu waa la soo dejiyey tarkhiisa lilmuslimiin muslimiinta iyadoo loo fasaxayo fi lakl maca alcumiyaan waalcirjaan dadka waxawa jisaska ah iyo dadka indhahala in la cunaa walmarada kuwa xanuunsan wa ahli zamaanati iyo kuwa boosaska ah min tacaamim cuntadoodow oo laga faanin kuwa wax lala cuno lala cabo lala fadhiisto lala sheekaysto min ajli annahu kaanuu inahay qad imtanacuu kuwa diiday min an ya'kuluu macahum inay la cunaan min tacaamim cuntadooda khashyatan an yakuunu inay ahaadaan darteed oo ka cabsanaya qadatow biaklihim macahum cunitaanka ayaga ay la cunayaan ay la yimaadeen min tacaamihim shay an ay la yimaadeen shaygaasoo mimaa nahaahum allahu canhu allah uu ka reebay biqowli hadalkiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa xaqa rumeeyow laa ta'kuluu amwaalakum xoolihiinna ha cunina beynakum dhexdiinna bilbaatili baadil xoolaha ku kala cunininow ilaa an takuuna tijaaratan ganacsi inay tahay mooyaane oo can taraadin minkum raalli ahasha xaggiisna ka ah ku kala gadanaysaan ninku raalli isaga ah marka aayaddaasay waxay qaarkood ka istimbaadeen inaan la oggolayn dadka noocaan ay noqonayso xoolahoodi iyo baadil lagu cunayo arrintaa marka saxbahan baa la yidhi dadkaa la cuna la caba la fadhiista dhib ma laha yacni xadgudubkale ku samayn maysaan laakiin ha takoorinina oo dad bulshada ka dhex baxsan oo takooran ha ka dhiginina wey hawshaa lama ogolo waqaala daxaaq wuxuu yidhi kaana ahlulmadiinati waxay ahaayeen qabla an yubcatha annabiyu nabiga intaan la soo saarin sala alay wasalama laa yukhaalituhum fii tacaamihim acmaa markay cuntada isla cunayaan ma soo dhexgelaynin mid indhool ah walaa mariid mid xanuunsan bannaankaa la dhigaya weel gooniya ayaa lagu siinaya fa qaala bacdum waxay yidhaahdeen innamaa wax kala maana kaana bihi altaqaduru waaltaqasusu waxaa ku sugnaaday isqurunsi iyo kafogaasho iyo xoogaa in laga dhowrsado oo laga ashcasho ashashidaasa marka la diidaya wa qaala bacdum qaarkood waxay yidhi almariidu laa yastawfi tacaama raashinka ma oobsanayo qofka xanuunsan kamaa yastawfi asaxiix si fiican u cuni maayo qof xanuunsan cuntada waxay waala dhibaysaa waxyar ka cunaya sida qofka caafimaadka si fiican uga markaa faraqabsanaya wal acraju midka indhahaala almunxabisu ee xabisan ma jeedo wuxuu soo qaatay meel wax ka qaatay mid ma garanayo laa yastadiicu ma awoodo almusaaxamata calaa acaam raashinka marka uu la cariirsado dadka walacmaa laa yabsuru tayiba acaam ma arkayo raashinka midkiisa wanaagsan marka haddii lagugu daro hadaad inta fiican ka qaadatay inta kale isaga aad u riixido wixii marka aan qaymo lahayn aa ka dhalanaysa fa anzala allah la soo dejiya laysa calaykum xujunaax ay xarajun dhib ma laha fii muwaakalati almariidi waalacmaa waalacraj inaad wax la cuntaan qofka xanuunsan ama indhahala ama jiiska ah haddee lagu xadgudbi maayo waxna waa lala cunayaa qorunsi ma jiro waa loo khayr miirayaa waxa wanaagsan baa isagaa la siinayaa saasaa loogu dadaalayaa ibnu jariir dabari ayaa tafsiirkiisa hadalladaas uu ku fasiray aayadda wa kaana sal alla alay wasalam wuxuu ahaa yuwallii bacdahum bacda almahaam waalwilaayaat mid u dhiiba qaarkood waxyaalaha jagooyinka muhiimka iyo maamulada qaar ka mid u dhiibi jira iyagoo indhool ah bay haddana madaxtinima loo dhiibaya waxbay qabanayaan wa min daalika arrinkaa waxaa ka mid a maa waqaca fii qaswati uxud wixii dhacay dagaalkii uxud lama istashaara anabiyu sal allau alay wasalam dadku markuu la tashaday annaas dadka fi lkhuruuji bixitaan ilaa liqaa'i mushrikiina gaalada la kulankooda loo baxo khaarij almadiina magaalada madiina bannaankeeda lagula kulmo awil baqaa'i daakhil almadiina ama ma ahna magaalada dhexdeeda la joogo oo wa qaatalahum bidaakhiliha nabigu uu la dagaalamo gaalada magaalada dhexdeeda uu kula dagaalamo duwaanka magala dhexdeeda aan ka wadno iyo bannaanka aan u baxnaa laga tashaday fa kharaja rasuulullah sal alla alay sl rsulku waa baxtad waxay u badatay in bannaanka loo baxo nabiguna waa go'aamiyey fii alfin min asaxaaba kun saxaabada ka midu la baxay wastacmala ibna ummi maktuumna ayuu uga dhigay shaqaale iyo maanawaali calaa salaati salaad dadka uu tujiyo biman baqiya fi lmadiina dadkii madiine ku haray inuu u noqdo imaam ayaa nabigu sal allau alay wasalam u dhiibay shaqadaas ayuu u dhiibay wa kaana qad wallaahu nabiyu sal allau alay wasalam wuxuu ahaa nebigu mid waali uga dhigay cala almadiinati magaalada madiina akhara min mara hal mar wax ka badan dhowr mar ayaa looga tegay oo kusibo u ka ah wa kadalika istakhlafahu liyusalliya binnaasi fi lmadiina magaalada madiina dadka inuu ku tujiyana hawshaa waa loo dhiibay can anas bni maalikin radia allahu canhu annabiy sal lla alay istakhlafa ibna ummi maktuum ayuu khaliif uga dhigo ku dhaafay cala almadiinati maratayn laba goor yusallii bihim asagoo tujinaya walxal hu acma indhool yahaw isagaa tujinaya indhool buuna ahaa xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo soo wariyaan ibnuxadiis saxiixow abu daawuud iyo axmed marka sidaasay marka waxay u tahay mashruuc qofka indhoola dadka inuu tujin karo mas-uuliyad uu qaban karo ayaa halkaasaa laga qaadanayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد